bismillaahi raxmaan raxiim kusoo dhowaada qodobada warka cawwa kuwada ugu darkolana waxaa ka mid ah mas-uuliyiin ka tirsan dowladda hirshabeelle oo iska diiwaangeliyey degmada balcad mudanayaasha golaha shacabka oo ka dooday akhrinta labaad hinta sharciyeedka amniga shaybaarka guddoomiyaha gobolka hiiraano oo kormeer ku sameeyey halka uu marayo dhismaha mashaariicda horumarineed ee ka socda magaalada beledweyne gudoomiye muungaab oo xarig jaray baakin gaadiidka ee garoonka deeradaha aancadee warka caalamkana waxa aad ku dhegeysan doontaan dhakhaatiirta iiraan oo sheegay in isbitaalladu ay buudhaafayaan islamarkaasna ay banaanbaxyadaan oo weli ay halkaasi ka socdaan
soo gudbinta warkan waxaa suurtagelisay warshadda safaysa biyaha ee isnaay noocyada kala duwan ee warshadda biyaha isnaay ee idiin diyaarisay waxaa ka mid a labaatan liitar shan liitar ilaa liitar iyo barar waxaana lagaa siinayaa qiimo aada u jaban
dhegeystayaal intaasi waxay ahaayeen qodobada warka caawa kuwada ugu dorkoran markan waxaad kusoo dhawaataan warkii faahfaahsan aynu ku bilaabnay mas-uuliin ka tirsan dowladda hirshabeelle ayaa iska diiwaangeliyey degmada balcad saadaq socdaal ayaa degmada balcad kasoo diray iyadoo si habsamile ugu socota degmada balcad ee gobolka shabeellaha dhexe ee diiwaangelinta doorashooyinka qof iyo codka ah ayaa maanta waxaa degmada soo gaaray wasiirka wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada dowlad goboleedka hirshabeelle mudane maxamuud xuseen yuusuf bule iyo xildhibaan xasan cabdiqaadir muude oo ka tirsan mudanayaasha baarlamanka dowlad goboleedka hirshabeelle waxaa kusoo dhoweeyey degmada kusimaha guddoomiyaha ahna guddoomiye ku-xogeenka koowaad ee maamulka degmada balcad mudane ismaaciil bara nuur qiimaha kala duwan ee bulshada iyaga oona si rasmi a maanta isaga diiwaangeliyey degmada balcad ee gobolka shabeellaha dhexe xildhibaan xasan cabdiqaadir muude oo ka tirsan baarlamanka dowladda hirshabeelle ayaa goobta kula hadlay warbaahinta isagoona bulshada ugu baaqay in ay markaasi isdiiwaangeliyaan ayna gaaraan goobaha ay ka socoto isdiiwaangelinta doorashooyinka qof iyo codka ah si ay codkooda ugu eelbaxaan waxaan ku faraxsannahay maanta inaan qaadanay shahaadadii diiwaangelinta ee mataqaanaa looga gol lahaa in mataqaanaa codayntii inaan diyaar u nahay waxaan rabaa inaan mataqaanaa uga mahad celiyo shacabka degmada balcad oo si weyn uga qayb qaadanaayo inay isku diiwaangeliyaan codaynta soo socoto waxaan rabaa dadka bulshada qaybaheeda kala duwan ee weli mataqaanaa ka maqan inay qaataan shahaadada inay mataqaanaa ka qayb qaataan oo ay yimaadeen xarumaha laisku diiwaan gelinaayo waxaan rabaa shacabku inay mataqaanaa xaqiijiyaan rabitaankooda maxaa yeelay qofka aanan mataqaanaa isdiiwaan gelin kama turjumaayo beritoole waxa uu rabo inuu dooran karo marka waxaan rabaa wakhtiga aan haysanno inaan ka faa'iidaysanno oo shacabka mataqaanaa degmadani ay ka qayb qaataan sidii isu diiwaan geli lahaayeen waa fursad qiimo badan waa fursad cajiib ah waxa waayey mataqaanaa markii ugu horraysay oo aan iska diiwaan geliyo waddankayga anigoo diyaar u ah inaan mataqaanaa ka qayb qaato doorashada qof iyo cod haddii ilaahay suurto geliyo waxaana rajaynaynaa inay suurtagal noqon doonto haddoo alla idmo waana ku faraxsannahay maanta inaan qaato shahaadada diiwaangelinta codaynta ilaahay idinkiisa waxaan rajaynaynaa in shacabka dhammaantood degmadan ku nool inay ka qayb qaadan doonaan haddoo alla idmo intaynan mataqaanaa diyaar ku ahee maanta mataqaanaa safaafka dhaadheer ugu jirto ee cadceedan u taagan inay ka qayb qaataanna waa uga mahad celinaa mataqaanaa siday diyaarka uga noqdeen in ay mataqaanaa ka turjumaan rabitaankooda si ay u doortaan beritoole qofka iyaga ay rabaan waa mahadsantihiin bulshada ku dhaqan balcad iyo deegaanada ku taysan ayaa kusii qulqulaya goobaha isdiiwaangelinta doorashooyinka qof iyo codka ah iyagoona u diyaarsan in ay markaasi ka mid noqdaan muwaadiniinta mudanayaasha golaha shacabka ayaa ka dooday akhrinta labaad ee hinti sharciyeedka amniga shaybaarka maxamed diiq yuusuf maclinna ayaa muqdisho kasoo diray mudanayaasha golaha shacabka ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ayaa maanta kulan muhiim ah ku yeeshay xarunta golaha shacabka ee villa hargeysa ee magaalada muqdisho iyagoona ka dooday akhrinta labaad ee hinti sharciyeedka amniga saybarka soomaaliya kulanka oo ahaa kalfadhiga toddobaad kulankiisa siddeed iyo labaatanaad ee golaha shacabka baarlamaanka soomaaliya ayaa waxaa shir guddoominayay guddoomiyaha golaha shacabka sheekh aadan maxamed nuur sheekh aadan madoobe ajandaha kulanka maanta ayaana si gaar ah diiradda loogu saaray akhrinta labaad ee hindisa sharciyeedka amniga saybarka soomaaliya kaasoo ujeedkiisu yahay in la helo sharci qeexaya hab maamuuska iyo sidoo kale ilaalinta iyo sugidda amniga xogaha iyo kaabayaasha dijitaalka ee dalka inta uu socday kulanka xildhibaanada golaha shacabka baarlamaanka soomaaliya ayaa xildhibaan maxamed ibraahim maclimu oo ka mid ah guddiga warfaafinta golaha shacabka wuxuu mudanayaasha golaha shacabka si faahfaahsan uu la wadaagay nuxurka qodobada iyo ujeedooyinka hindis sharciyeedkan isagoona sharaxaad ka bixiyey muhiimadda uu leeyahay ilaalinta amniga qaranka iyo xogaha muwaadiniinta soomaaliyeed mudane guddoomiye mudanayaal imawooyin guddiga intii uu ku guda jiray diyaarinta akhrinta labaad waxa uu kulamo wada tasha la yeeshay wasaaraddii keentay sharcigan hindis sharciyeedka oo ka kooban lix cutub iyo soddon iyo afar qodob guddigu wuxuu sameeyey sixitaan isugu jira toosin ereybixin qaabayn wax ka beddel iyo kordhin sida ku cad shaxda halka ku lifaaqan ee ka kooban saddexda qaybood safka koowaad waa hindi sharciyeedka uu soo ay soo gudbisay xukuumadda safka labaadna waa wax kabeddelkii guddiga safka saddexaadna waa faallada guud sidaa darteed mudane guddoomiye mudane yaali marweyn idinkoo tixraacaya warbixinta faahfaahsan ee horey loo qeybiyey waxaa guddigu diyaar u yahay inuu dhagaysto talooyinkiina iyo soo jeedinta ku aadan hindi sharciyeedkan si uu guddigu idinkugu diyaariyo warbixinta akhrinta saddexaad kadib soo jeedintaas xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya ayaa si qoto dheer ugu dooday hintis sharciyeedka iyagoona soo jeediyey aragtiyo kala duwan welibana su-aalo weydiiyey guddiga soo diyaariyey islamarkaana ka dhiibtay talooyin la xiriira hirgelinta iyo waafajinta sharciga baahiyaha dhabta ah ee dalka ugu dambeyntii guddoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya sheekh aadan maxamed nuur sheekh aadan madoobe oo kulanka soo xiray ayaa faray guddiga ku shaqada leh in ay sii wadaan diyaarinta akhrinta saddexaad ee hindis sharciyeedka amniga saybarka soomaaliya islamarkaana ay golaha shacabka dib ugu soo gudbiyaan marka ay soo dhammaystiraan yihiin marka guddigii barnaamijka maaragtay qaabilsanaa xildhibaan cumar hadda ugu dambe khaliifa ugu dambeeya maaragtay waa maqlaynay idinka oo maaragtay soo jeedinta tixgelinaayo in guddiga lagu wareejiyo akrintii saddexaad ayaga oo soo diyaariyay oo dib uegis oo sameeyay inay nagu soo celiyaan marka taan saasaan dhahaynaa waxaan rabaa intaan golaha la xirin xildhibaanada sharafta leh maanta waxaa la yeeriyey magacyadii maqnaa daraadna waa dirdaaraan ku kala tagnay waa lasoo dadaalay inkastoo lasoo daahayl waxaa ka codsanaya horta waktiga in maaragtay la ilaaliyo wakti fiican la yimaado dhinaca kalena howlwadeynada habdhooraha iyo howlwadeynada iyo habdhoorkii howlwadaanada iyo waxaan maaragtay ayagana ku amraynaa in maaragtay dadkan waa maqan yihiin waa maqan yihiin laylaska dhadhahayo waxaa ka fiican in maaragtay qofka hataa maqnaanshihiis inuu naftirkiisa dareemo marka xabsaanka la sheegay iyo dib u egis ku sameeya sidii horey ahaan jirtay qof kastaa inuu ogaado intuu maqnaaday maaragtay inuu ogaado hadda bisha aan ku jirno laga bilaabo waxaan rabnaa xildhibaanka maqan inuu ogaado intuu asaga maaragtay maqan yahay naftirkiis in maaragtay waraa laga diyaariyo lana waad ogaado marka aadaad umahadsantihiin sharciyaadka maanta la keenay akrinta labaad uu maray marka ha lagu wareejiyo guddigii qaabilsanaa si akrinta saddexaad ay usoo diyaariyaan aad iyo aadaad umahadsantihiin gudoomiyaha gobolka hiiraan ayaa kormeer ku sameeyey halka uu marayo dhismaha mashaariicda horumarineed ee ka socda magaalada baladweyne khaalid ismaalna ayaa baladweyne kasoo diray gudoomiyaha gobolka banaadir ana duqa magaalada mugaaba ayaa xarga ka jaray baakinka gudoomiyaha gobolka hiran ee dowladda hirshabeelle maxamed xuseen maxamed waadi oo ay weheliyaan mas-uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka hiran iyo maayirka beledweynenada artawaax maalin ayaa kormeeray mashaariica horumarineed oo dhismooda uu ka socdo magaala madaxda gobolka hiran beledweyne sida dhismaha ka socda halkani waa laamiga isku xidha buurta jeenta kuundishe iyo magaalada iyo weliba mashaariico kale oo dhismooda uu ka socdo magaalada beledweyne ee caasimada gobolka hiiraan gudoomiyaha gobolka hiiraan maxamed xuseen maxamed waadi ayaa warbixinad ka dhageystay injineerada iyo weliba howlwadanada gacanta ku haya dhammaan howsha dhismaha mashaariicaha horumarineed ee ka socda magaalada beledweyne ee caasimada gobolka hiiraan oo kormeerka uu ku sameeyey waxaana ujeedka kormeerka gudoomiye maxamed carab oo ahaa kuurgelidda halkay marayaan howsha dhismaha mashaariicaha horumarineed ee ka socda beledweyne kormeerka kadib gudoomiyaha gobolka hiiraan maxamed xuseen maxamed waadi ayaa faahfaahin ka bixiyey mashaariicaha horumarineed ee ka socda beledweyne iyo halkay marayaan howsha dhismahooda waxaanu si wada jira ugu mahad celiyey dhammaan kamaniyada gacanta ku haya howsha dhismaha mashaariicaha horumareed ee ka socda beledweyne bulshadana ugu baaqay in dhankooda kaalin ay ka qaataan horumarinta gobolka waa kan gudoomiyaha gobolka hiiraan maxamed xuseen maxamed waadi oo faahfaahin ka bixiyey mashaariicaha horumareed ee ka socda beledweyne oo kormeerku ku sameeyey isagoona sheegay in maamulkiisi ay ka go-an tahay horumarinta gobolka run ahaantii maanta waxaan soo booqannay mashaariicda ka socoto inta u dhexaysa janta gundishe ilaa beledweyne meesha la yidhaahdo wuundada waxawaayo mashaariic la taaban karo oo sida hadda aniga aan isleeyahay aanan horay weli beledweyne intii aan joogay aanan ugu arag ilaa intii aan soo barbaalay yaraantaydii ilaa aanan weli arag waa jid runtii marka laga hadlo haddii aad u fiiriso kuwa la tegiisa ay tahay shay laga fakaray wakhti dheer la geliyey si fiicanna hawsha ay u socoto waxaa fuliha world banka kambaniga dhashaas sidoo kale oo istaahil waa kambani aad u wanaagsan waan ugu mahad celinaynaa ummadda reer beledweynena waxaa laga rabaa in howla- howlahan iyo mashaariicda socoto ay garab siiyaan wax wax loo dhisaa waa dadka waa ummadda waa ayagaa ku nafci doona ayagay mustaqbal u tahay waa sharaf waa wax wanaagsan waayo beledweyne waxaysyadii oo een, ii sheeg een, een, lagu diyaadiyey mashruucan world bank een, iyadana waxay ahayd meel aad iyo aad u wanaagsan oo sida loo dhisay iyo waxyaabaha laga diyaariyey iyo kolley howl oon aanan guryo qurux badan xafiisya leh nuuc kasta leh een, qalab dhammaystiran oo yaallo waxawaaye wax laga fakaray oo lagu dadaalo waqti dheer la geliyey ahayd oo aad u wanaagsan waxay ka mid tahay mashaariicdii waxyaabaha soo kordhay beledweyne kusoo kordhaa in hadda mashaariicda dhaqaaqay hayso horey aan loogu arki jirin Een, ani run ahaantii way iga horreysa hawshaan anuun guddoomiyahaina la keenay laakiin waan ku soo aaday iyadoo socoto waxaa nooga mas-uuliyahad maayarka si fiicanay u socotaa waa aad iyo aadaan ugu mahad celinaynaa maanta kolley waa aan soo wada booqannay kormeeray hawshaynu ahayd in mashaariicda inoo sii badato oo wax badan inoo sii socdaanna waa jeclaalahayn oo waan sugaynaa waan rajaynaynaa Een, ummaddana waxaan leenahay horumarka hala taageero intaasaa muhiim oo annagana wada anfaca gaadiidka ee garoonka diyaaradaha aadan cadde abshir cabdulaahi ayaa inuu faahfaahinaya
dermad business barki oo ah xarunta baakinada gawaarida ee garoonka diyaaradaha aadan cadde ayaa maanta xarigga laga jaray iyadoona dhismahani ay hirgelisay bangiga ammaana munaasabadda daahfurka baakinada garoonka diyaaradaha aadan cadde ayaa waxaa ka soo qaybgalay guddoomiyaal degmo agaasimayaal madaxda sare ee bangiga ammaana xildhibaano guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa muqdisho iyo wasiire ka tirsan xukuumadda soomaaliya darmad business barki waa goob loo dhisay si casri ah waxaana goobtaani ay qaadaysaa ilaa iyo shan boqol oo gabaaray waxaana hadda iyo wixii ka dambeeyey yaraanaya jaamka garoonka diyaaradaha aadan cadde ka jiray iyo gawaarida meelaha qaldan la dhigi jiray ugu horeyn munaasabadda ayaa waxaa daafuray kana warbixiyey dhismaha baakinkan casriga ah iyo sababta keentay dhismaheeda guddoomiyaha bangiga ammaana cabdirasaaq xuseen waxaa sharaf noo ah inaad nagala soo qayb gashaan maanta furitaanka baarkinka eerboorka baarkinkan oo muddo dheer qaatay samayntiisa iyo in la hagaajiyo ahna baarkin casri ah waxaan ugu talagalnay in gawaarida soo gelaysa eerboorka iriday doonaana ka soo galaana la dhigto baarkinkan si ay u yaraato saxmadda iyo ciriiriga ka jira eerboorka loona suga ammaanka baabuurta derbiyada la dhigaayo iyona laga joojiyo sidaa daraaddeed annaga oo ah amaana bank waxaan shaqo ka qabannay oon aan isku xil saarnay inaan aeroboortkan u samayno baarkin caalami ah waxaana gacan nagu siiyey dowladda qaybaheeda kala duwan ee gaar ahaan gobolka banaadir
maareeyaha garoonka diyaaradaha aadan cadde cabdinaasir maxamuud gurey iyo maareeyaha hay-adda duulista rayidka axmed macalin ayaa tilmaamay in arrintaani ay sii horseedayso guulaha laga gaarayo horumarinta garoonka diyaaradaha aadan cadde uuna la tartamayo garoommada caalamiga ah marka haddii wadooyinkii isku xirmaan facilitationkii meeshuu ka baxa marka qodobo badan oo caalami ah shuruucda aviationka ku qoran ayuu baakinkan uu daawo u yahay mudana guddoomiye iyo wasiir tani waa bilowga dib u qaabaynta garoonka aadan cabdulle dhibaatooyin kala badan oo garoonku qabaa wadankanna waa wadanka labaad ee afrika ee aan hay-adaas caalamiga oo dhid ku samayn riboodkeedu kusoo bixin si aan arrintaa u gudubno oo dunida socotay aan ula mid noqono waxaan u baahannahay in garoonkan dib uqaabeyn lagu sameeyo meelo badan oo sbeysiyaa jira
riyadii ayaanta riyooyna waa noo suurowday maantana waxaan ka qayb galnay xarig jarkiisii oo ilaahay wax lagu mahadiyo waxaan marka soo dhaweynayaa in maanta aeroboortkan oo gudihiisa dhib badan laga qabsaday oo meel baabuurka dhiga la waayey oo xataa baarkinka mar dambe farsamo kale iyo shaqo kale baanki yarka ahaa hawlo kaleoo aeroboortka u baahnaa laga qabtay ay ciriiri nagu noqotay meel la mare la waayey waxaan aad u mahadinayaa gacan weyn nagala qaatay guddoomiyaha gobolka xasan maxamed xuseen oo shaqo fiican intii hadda hawsha aan wadnay nala qabtay haddana nala qaban doona inta uu maareeye axmed ka hadlay oo ah culeysyada dhinacyada ka haysta aeroboortka iyo dholalka guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa muqdisho xasan maxamed xuseen mungaab ayaa tilmaamay in bangiga ammaana uu qayb ka yahay shirkadaha dalka sida muuqda u horumarinayo wuxuuna ku ammaanay dhismaha baakinkan gawaarida ee ay hirgeliyeen waxaa runtii maanta farxad weyn noo ah inaan halkan ku xari jirnay baakinkan weyn oo yeelanaya garoonka aadan cadde international ee magaalada muqdisho oo ah baakin casri ah garoonkan oo runtii ah mashaariicda waaweyn ee horumarineed caasimada ka socota mid ka mid a sidaa halkaa ka arkaysiin waxaa loogu magac diray darmat business bank waxaana maaragtay maalgeliyey oo meel mariyey oo fuliyey ammaana bank aad baan ugu mahadcelinayaa shirkadaas bankigan dowladda hoosaa iska laheyd laakiin shirkadaas ayaan ku wareejinay liista ku siinay dheer inay maalgeliso ay baakin casriga ka soo saarto wayna ku guulaysatay aad baan ugu mahadcelinaynaa magaalada muqdisho maalma maalin ka dambeysana waxay ku tallaabsanaysaa horumar casri ah tanna waa qayb ka mid a horumarkaas
wasiirka badaroolka soomaaliya daahir shariic ayaa sheegay in loogu baahnaa garoonka aadan caddee baakinkan isagoona tilmaamay in xal loo heli doono caqabado badan oo ka jiray garoonka dhanka gawaarida
baarkin waa la sameeyey garoonkana u baahan yahay laba cal isweydiin mayso laakiin wuxuu u baahan yahay garab wuxuu u baahan yahay in laga shaqaysiiyo wuxuu u baahan yahay in loo hoggaansamo dhammaan amniga maaragtay waxyeelo gaarsiin karo garoonka in maaragtay la fududeeyo oo oo haddii alla ku idmahay amniga nidaamkiisa loo maro bartokolada uu leeyo dhan loo maro anigoo ku kalsoon laamaha amniga garoonka jooga halka aad naga dhegaysanaysaana waa rayidow jawhar markana warka caalamka iyada oo banaanbaxyada ay weli ka socdaan iiraanna ay galayaan toddobaadkoodii labaad islamarkaana mas-uuliyiinta dowladda ay soo saareen digniin loo diray banaanbaxayaasha dhakhtar iyo kalkaaliye caafimaad oo ka shaqeeya laba isbitaal ayaa warbaahinta u sheegay in xarumahooda caafimaad ay ka buux dhaafayaan dhaawacyo mid ka mid ah dhakhaatiirta ayaa sheegay in isbitaalka indhaha lagu daaweeyo oo ku yeela teheraan u galay xaalad deg deg ah halka warbaahinta ay sidoo kale heshay fariin ka timid kalkaaliya caafimaada oo ka shaqeeya isbitaal kale kaas oo sheegay in aysan haysan dhakhaatiir qaliin oo ku filan si ay ula tacaalaan tirada badan ee bukaanada la keenay isbitaalka dhegaystayaal warkii habeen halkaas ayaan kusoo gabagabaynayaa